bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hamiin faylam weelba isu rogdanga ha ku dhowaada barnaamijka kulanku warsan oo hamiin walba isanku barata idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhegeystayaal hamiinnimo jamaacowta aragtiya kii dinta labaatan todobada biriil iyo hadda mudug kun iyo toban sagaalka qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimadoo kheerayna siinka haysana ku dhunsi doonta haddii larooleba ku mid ah gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir shariif sheekuna may iyo weliba wasaafiis isu kulankula qaadaya gudoomiyaha guddiga madax bannaan iyo xuduudaha federaalka soomaaliya barnaamijka siinkaayna dhugunsiyaala taasoo kale qodobada barnaamijka kulanka warsan oo nimada kheyre weliba ku mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan ali kheyre yaa weliba usurooga magaalada cadaado ee xarunta maamulka galmudug welibana miresay kulan qaadaya odayaalkii sansooka gorod kunola degmadaasaya haddaba inta ku dambaya khilaafka indheheeya madiinaga maamulka galmudug iyo saasokala dowladda dhexe barnaamijkaas inkaayna dhugunsiyaala ciidamada amisom oo ka howlgalo magaalada muqdisho iyo weliba lama askari iyo hal qof shacaba iyo kudilana deegaanka ceelash biyaha ee duleedka magaalada muqdisho sababta meeta dhugunsiyaala barnaamijkaas inkaayna taasoo kale qodobada barnaamijka kulunku warsan oo nimada kheyre weliba ku mid ah shacabka gujeeda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo intiyo badan iyo ganacsadaan deegaanada puntland yaa weliba dhah kuwarmayan iyo lakulamaya qabdooyin oo inta badan badan aarag iyo saasoo kale jirdil haddaba may sheenaynay ganacsatada ku nool deegaanadaasay iyo reedankanagood waayaan deegaanada iyo dhaladeen barnaamijkaas inkaayna dhugunsiyaala qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsanna oo nimadoos inku gudbi doon barnaamijka oo ku waliba saaray waana siina dareysii doone anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkaboy dhanka farsamada madax ku-deerta waliba mahmuud doone saaxiibkayga maxamuud ali cabdulaahi mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugunsiyaalah idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nolodareetan barnaamijka waliba saaray waana siina dareysii doonaan oo cabdirashiid axmed ibraahima rashkaboy dhugunsiyaal degmada welaweyn ee gobolka shabeellaha hoose weliba dhahkuwarmaayaniyo dagaalimiga lamabeera doonto badan wada degow degmada welaweyn ee gobolka shabeellaha hoose dagaalkii weliba usu bilowday raabtun welibana dhahkuwarmaayani miirisay jiraan dhimasho iyo dhaawac haddaba weliba hariirnay gudoomiyaha degmada welaweyn ee gobolka shabeellaha hoose balse ninku jawaaba waay teleefonka weliba uuna saasoo kale la hariirnay waryaheena rasmi ruux oo iyana rogda degmada welaweyn waana ninkorbiyaasa xaalada guud ee degmada welaweyn iyo saasoo kale sida walan dhihin aadaad umahadsan tahay saarkay gudaha degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose waxa uu ka dhacay dagaal ilaa iyo duurkii ayuu soconayey saacadihii lasoo dhaafay ayaa dagaalkii istaagay ilaa iyo haddana lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi gordhaweed oo saxaafad u hadlayay gudoomiyaha degmada walaweyn mudane maxamed siido cabdiraxmaan ayaa waxa uu u baaqay qolada dagaalamaysa maleshi beeleedka dagaalamaya in ay ilaaliyaan nabadda deegaanka sidoo kale waxa uu sheegay in la qaado dhammaan isbaarooyinka laysku haysta ee yaalla gudaha degmada walaweyn waaya marba haddii dagaalkaasi uu jiro khasaaro dhimashaiyo dhaawac marka mala xaqiijiya intay ku dhimatay meesha
weliba ma xaqiijinin khasaaraha ka dhashay sidoo kale dad waxaa jiray oo goobta la isku dagaalay ka fogaa oo xaafado kala joogay oo rasaasta wiistooyinka meesha ay ku gaareen oo la qaado isbitaalka la geeyey waayahay marka wararka waxay sheegayaan rasmi ruux in labadan beelood oo dhowr jeer horey ugu dagaalameen degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ma ahan markii ugu horeysay marka dagaalkoodii maxaa salka ku haya
aadaad umahadsan tahay dagaal dagaalkana dhowr jeer ayaa ugu soo laalaabtay waxaa saadley wasiiro iyo xildhibaan iskugu jiraan labada beel ishaysa dhowr jeer ayaa loo wacay way wada fadhiisteen ayaga iyo odayaasha dhaqanka balse saaka aroortii ayuu bilaabmay dagaalka sida aan xogta ku helay ku helaynana waxaa dheliyay dagaalkaasi isbaarooyin yaalla gudaha degmada walaweyn dadka inta badan oo goobjoogyaal ah waxay sheegayaan in meelaha xabadaha ama ay dagaalka ku socday dadkii deganaa ay ka guureen marka ma jiraa wararkaasi
aadaad umahadsan tahay waa jiraa goobta la isku dagaalayo waa goob marin u ah waa wado marin u ah gaadiidleyda u kala goysha gobolka banaadir iyo qaar ka mid ah gobolada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya dadkii xaafada ahana qaarkood way kasoo qaxeen qaarkoodna guryahooda ay ku xiran yihiin oo weli maaysan soo bixin maadaama agaarahaasi uu ka socday dagaalkaas waayahay marba haddii guddoomiyihii degmada awalaweyn ee gobolka shabeellaha hoose uu la hadlay warbaahinta hadda ma jiraan wax dhaqdhaqaaqyo oo ku aadan arrintaasi oo ay samaynayaan ciidamada degmada awalaweyn aadaad umahadsan tahay haddii aan warbixin ka oran ka siiyo gudaha degmada walaweyn waxaa ku yaala garoonka ugu weyn ee militariga ee afrikaasi oo loo yaqaano blidogli waxaana degan ciidamada maraykanka iyo kuwa amisom sidaan wararka aan ku helayana waxaan maqlay inay soo gaareen gudaha degmada walaweyn hadeertaan ay istaagtay xabadda waayahay ugu dambeyntii waa sidee rasmiruhu ganacsiga iyo isdhexgalka bulshada mase weli waxaa jira cabsi ku aadan in dib usoo laabto dagaalka aada umahadsan tahay gilinkii hore ee saakay waxaa hakad gala isku socodka gaadiidka dadweynaha iyo goobaha ganacsiga walow hadeertaan caaday u shaqeynayaan isku socodka gaadiidka dadweynaha magaaladana qaar ay sugan yihiin dukaamada iyo goobaha ganacsiga
miday unugun aloolmajiirahay sharobiikaningna oo qaaduwaay ma oshiana si an weelo unugun waa bukunoogay laysal amru kama tadunnu ingnuglay arrinta adaka aalasame ee mushkiliyuuba dhammaatay adalaynii dabwada manweydiida onaga aanayaalka daawada laho ulaadalanka tala galay waana sheenti shirkadda almaraaci baby food company aanamaw nuura lak iyo ivolak allaho dasye hasha hasha nuunoodiiba nasiibsatay nuura laklakiin heli nuura lak iyo ivolak aanooyin lumbogiyo nafaqii buritiin nusqaan hayna aana lahaka buuyo inkaroonaw unuga aanooyinka nuura lak iyo ivolak korsiimada ulaadaa kaalin wiinku qaadaayan may weeli nafaqii daawulahan sharam aana laka gorodaaw markii jarta maadada zinga oo ay walku horseedo shabankii oloolmadhiirka owlaada aanayaalka shalay nuura lak iyo ivolak ama antiga maka umaaso idaa ay kumoganaanay anka dadaala ulaada adiiba aragaase ummado kale anan gudbiyaasa khubarada ah
waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka kulanku warsan ayaa ku guda jirna waliba ahooda sinkilaha miin ficlan dhegeystayaal qayb hore barnaamijka kulanku warsan ayaa ku guda jirna waliba ahooda sinkilaha miin ficlan barnaamijka cabdirashirash kabo iyo siina dareysiyaaya dhanka farsamada maxamuud iyo imaamuda akheeray shacabka intibadan ku jeedan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo ay ku ganacsadaan deegaanada puntland iyo weliba antiyo badan la kulamaayana caqabada dhinaga iyo maamulka waliba magaalada boosaaso maalmo ka hor la kiiraya gudoomiyaha guud ee ganacsatada ha ku jeedan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya haddaba maxamed aadan taxes weliba huseeyaha gudoomiye ku-hogeenka xarunta cilmi baarista iyo bulshada koonfur galbeed soomaaliya walibana usanto badan ha ku nooleeyay deegaanada maamulka puntland bal maraan qad telefonka wal kuweydiiyey yaa weliba uusa arrimo hooseyinka jawaabay sidii anooan ku faa'idaysado codkay jeekantantaana ku gudbi qarin yar oo ku dhiidi mayleera dhacdadii runtii foolo xumaaytii oo had iyo jeer hakana nagadaasa deegaanadaas buntland laskeero runtii walaan eed eed mayleeray anku xumaa marna waad mar saddexdeed eedan anku xumaa guddoomiyihii guud oo magaashii leerow maxamed guudle xusein ahna waa malaaga guud ee digili mirifle deegaanada puntland iyo malag ku-xigeenka maxamed axmed tobas lamaadiyo oo ahaayeen lama shaqsi run ahaantan eed iyo darankasow oo runtii may leeray had iyo jeeran dhaqdhaqaaqow xuquuqda guud ee digili mirifla had iyo jeeran teegan ummadaasay oo meelo ka dhibaataysan ama maalayacniga la jiro oo had iyo jeer iyo u doodaayaan runtii arrintaasay runtii waa walana shaqsi ahaantayda maamulka puntland waa maamul soomaaliyeed waa meelo wala ku nool ummad soomaaliyeedo ku nool bulshadii guud ee soomaaliya meelo ku nool runtii puntland run ahaantii iyadna umahad naqaana laakiin may leedahay shaqsiga oo qalad ka galo dambiilaha waa walkasi jidaley laakiin dadkii mas-uuliyiintii oo dembiga la hayna oo xuquuqdii masaakiinta sondooda ayaan had iyo jeer isu ihaamin imaanan ee inta mayleerayo oo dembe la hayna laqooda xabsiga lantaxaaba oo haddana laka tilmaamo dembiile runtii dambiila mar hero kore dambiile wali leeray sharciyan anshaxiya marka la fiiriyey qofka mayleeray marka dembe la kaaraga dembe la koqolaba oo mayleeray maxkamad iyo xukunta qofkaas dambiile leere ilaa laakiin qofka dembeshii laha ku saaro ama maxkamad la kujiye qofkaas eraysanaya laka tilmaame runtii labadu malag runtii mayleeray man eraysanana maka tilmaamo dambiilana maka tilmaamo iyo ondar jiwaasho shaqo iyo gududaayan yaa may run ahaantii luqubadii yoona may leerayo dimbadan ka hayn xabsiga la dhigi waayahay marba haddii eh, guddoomiyihii ganacsatada inta badan ku jireen deegaanada koonfur galbeed soomaaliya uuse habsiga dhikan eh, qaar ku tirsan ciidamada maamulka puntland En waysin sheegay eh, sababtaraas magam ujeedada ku dambeysay hirooga kiisha
aad iyo aad aad iyo aad waa marnamada ka nage dabcan haddayna sheeg haddana ka nage lamaadiyo waliyo dembiyo leeyin male runtii dadana aad iyo danan kasoo lamada kun toban sadiidii waagii cabdiweli cali gaas oo xilko ku guulaysaday unoo may leeraay dhowr qofood aada ku dhawaad ilaa tuman qof tuman shaksoo loo elaya boosaasa ku bani garow iyo cabdiweli cali gaas kula kulumni runtii ulijeedkeena safarkeena walkeena mahayna ee ummadaas digila miriflo oo ka dhibaataysan ee may leeraay gobolada iyo duulooyinka kala duwan ee ee maamulka puntland ka dhibaataysan iyo qaarsho ka hiran habsanyada iyo bimban la hayna ee iyo dadka qaar xitaa la sameeya alien kaar kaar leerow oo runtii oo inka qalana ee qof shaksi soomaaliyeed oo may leeraay inka qalan alien kaarka wali inka talagalay kaar oo may leeraay ninshishay ama nin ajnabi ah wadankusi ku roogo lanka talagalay horta umadii langooy unoo cabasheena oo may leeraay ee maamulkaas oo markaas cusub oo oo may leeraay ee, ee ninkaan leerow ee cabdiweli calagaas ku guulaysaday isaguna may leeraay jaga lanku xilifaday jagadaasna lamada maama ee lamada bulshadood lamada qoomiyadoodna dalanka jarta ee digili meresla iyo may leeraay deegaanada puntland bulshooyinta ka dhaqanyeena dalanka jarta meelna wada shaqayn wanaagsan may leeraay meelaha ka dhalata dartiya horta margaroonka seeni cabdil cali gaasna run ahaantii wali kaamaanaanitaayetuusa may leeraay xilku sahaay ee runtii ee dadka ku jeeda deegaanada koonfur galbeed bulshada ku jeeda deegaanada koonfur galbeed ee walow iyo dhibaatada kulmayn laakiin dhibkaasna waa dib dhibkooda lahay laakiin marka madaxweyne hadeergeli xilkuusa ku guulaysaday walada aragaas dhibaatadii waagii faroole madaxweyne wadanka suku haay dhibaatadii teeganayti intaas dib halmagatiya ka aalasa waay iwana maamulkaano ee may leeraay puntland waa maamulkaano runtii mayl waa deegaan soomaaliyeedu dad walaalo ena oo bulsho may leeraay walaale isku dhaqan isku diin ee mayleeraay isku wadan ee isku luqadood yeena dad may leeraay geeka may leeraay iyo dhexdii ontiyo isfaquuqan ama iyo dhexdii mayl isdilaan horta geeka mahayna ee runtii arrintaasna may leeraay ee dadka shaksiyaadka ka dambeeya wali ka tilmaamo kore waa shaksiyaad ummada iska horsheeno iyo ka tilmaamo kora ee talamaad wali anageeka may leeraay fursadan ee warsaananku ku faa'iidaysaday ee horta qofka binaadinka inta may leeraay jirdil linjaysada ama may leeraay xiniyo intaba kurtuma ama may leera xoolashii labaaba ama qof demban la hayna ee may leeraay inta dambiilada ku hela ama shaksi shaksi kale damiinado oo aane oo naftiisu la qobada xabsiga la dhiga ee run ahaantii arrintaasna waa arrin may leeraay eedeed u foolxumo binaadinimada xitaa ma qofta diiniyaan la run ahaantii may leeraay ee, run ahaantii wanaagsan amee waayahay marba haddii eh, guddoomiyihii ganacsatada eh, shacabka ku jeeda deegaanada koonfur galbeed oo inta badan iyo rogan eh, deegaanada puntland eh, la xiriirtana ganacsatada meelo rogan eh, wala ku dambeeya hirowga eh, guddoomiyahaasi
Ah, dabcan ha ha waayo waa dad iska hirayin weeye dhammaantii guddoomiyii naftiis waa lanweeri cuqaashii culamaa udiinkii deegaanada mayleera ka dhaqan ee magaalada boosaaso ka dhaqan run ahaantii arrintaasiyo naftigeedeedaan cambaarayayaan dhammaan samadoonadii iyo ogaanshadii reer puntland gaar ahaan ee magaalada boosaaso ee ka dhaqan arrintaasi runtii inteedaan cambaarayeen ilaa hadda laakiin insha allah waa mardhan wala rajeeyi doone gudoomiyaha ku-xigeenkiisa iyo mayleeraay wanaagsan oo mayleera wan dhibaato qobnantiyo la hadeeyi dooniyo horta garaji weynna waayahay marka waayahay marba haddii iyo iyo xabsiga kiyaala magaalada boosaaso iyo kiirinyinga muddadiiyo hirinying meeqa maalmood
run ahaantii tababaas horta muddo hirinyi laakiin malaaga guud maxamed guud xuseen run ahaantii amiin bilo labaatan shan haytiyaal runtii la yiri sabatanin hirina war kale malan hirna usoo meelo mayleeraay shaksiyaad oo mayleeraay digala meriflo meelo ka hirin usoo undoodow oo qayb kumida shaqadiisa sahayti usoo gududow waajibaadka shaqo usoo gududow umakiina mayleeraay meelaha ku damiinadow yaa runtii wali mayleeraay laha sheegay hadal runtii mayleeraay oo xita laga amini korna wasiira dawlihii iyo taliyii meelaha sidii inta mayleeraay wasiira dawlaha la xiriiri oo taliyaha la xiriiri islamarkiiba ninkaasay hal qowday hal hiroy leerisu dimban lahayna run ahaantii qofka inta la hira maxun shaqigana wala jerow runtii mayleeraay madguud le shaqsoo qaniyadeetan kasoo waa nin horumar ka jeer
waayahay marka ada ahaanta weliba taa qofanto badan deegaanadaas ay puntland ku noolaya dhaqanshon ciidan kasow marka ganacsatada ku jeedaan deegaanoon koonfur galbeed oo rogan puntland iyada dhibaatoon kula kulmaya markilan fiiriya maamulka marka waxyaabaha inta badan oo shacabka reer koonfur galbeed markilan fiiriya deegaanada puntland iyo inta badan iyo faquqayan may kumid ah
waa su'aal dabcan meelo yaalo eedeed muhiiman ah su-aalo jawaabtay aan naga daddoon insha allah laakiin weligeekan meelan ku baahana maamulka koonfur galbeed runtii door shoontiyo ku qaadadan iyo muhiime waayo geeka maamul maamul yaa la xiriiri karo una shaksiyaadyeena hadalkaas yaleena dhiirigelintiyaleena laakiin maamulkeena oo ahay koonfur galbeed use madaxweynehayey lafti garayn run ahaantii wali aan ciidii digaameysana maamulkii arrintaasantiyo ku gaabiyeen arrintaasay waana kaamay leeraay eedeedan ku gaabiyeen tala maanta markaan intifaanagaba markaan ee tafsiireedana wali kale meelun ku codsaday dhammaan bulshada ha ku jeeda reer koonfur galbeed intii run ahaantii deegaanadii dibhankanagadan oo may leeraay deegaanshiga oo aaminaan oo runtii deegaansha iyo camiradaan deegaansha horumarka ku socdantiyo ka qayb qaadadaan yaa runtii horta taasna ka dhiirageliyeed اللهم أصاب السؤال أتان اتفاق كنجبة غلطاو دوري تمنسل يدي أنا بس كنولاي تنهانتي وإيدي دان كسي ميل راي مركز السير إذا أنا أمد مركز السير إذا أنا مرور بسكو بلاصة لكن ميل راي قفشنا ولي الفضاي انت ميل راي عنصريات ديو يستقوقتان انت ما أرمو سياسيات انت لنكرهنا waayo bulsho masaakin ee oo meelo ka ganacsadaasa ka shaqaysadaasa mayleeraayo ganacsi meeliyan roogta inta mayleera arrimo siyaasadeed lantaquuqa ama arrimo siyaasadeed oo mayleeraayo lantakoora run ahaantii arrintaasi waa arrin mayleera idinku faylayo runta mayleera maamulkeena oo mayleeraayo puntland waa maamulka soomaaliyeedu ummada soomaaliyeed iyo maamulangeeyi runtii eedeeda anba waayn waan amaanan hayna laakiin walin baahana bulshadaas isku si intii oo la dhaqanta waayo markaad fiiridana may leeraay qoomiyada labaad ee degta gobolada ama may leeraay maamulka puntland wali nagatay qoomiyada labaad digili mirifliya nagadeen runtii deeqoo kale wali mudnaayeen intiyo may leeraay wasiir iyo xilwaano meelada ku sii maadaama iyo nagadeen may leeraay qoomiyadii lamaad ee walaa tuulo walaa degmo walaa walaa may leeraay maamulka may leeraay jubbaland maamulkan ee puntland gobol kumide duulo kumide olonku aragaana ma may leeraay digila aslonku noolayna eedeedan yarta runtii cabdirashiidow gabagabadii horto walinka baaqay may leeraay bulshada koonfur galbeed walinka baaqay digil meresla walinka baaqay oo ku nool deegaanadaas intii wadansha dibhanka nagadan wadankii show may leeraay horumarka ku socdayo may leeraay qaybunku nagadan يوم ما وطنك الشيء وآمنا waayo qofkaas may leeraay deegaanshiya iyo dadkiiyo deegaanshiya may leeraay runtii imbaahan baa horta may leeraay shacabweynaha
alnur construction company warshada bulkeetiga ee alnur waay adiga niyo what do you mean walaadu wada walse ow mahaynka dhiid ana bulkeeto oo usa dhanba baduugsan war badanta widaay an walfayleh kindhiibay weydiisay lanki kuwa burburi may eemumaasi ayle lanki galantiska jarta
bes eraaba may eta bilaaya dhatintaala bulkeeta burbursana lankun beeso oo ka qaadadi beedaynimaada kuwelay bes oo dheh bulkeeta beriime ee om haddii ada baawuraha ku gentona anburburaana haddii ada fadaasa warshada bulkeetiga ee alnuur ma la saato beesada bulkeeta adkaysi leen gadhaanti si shaldugo lanki beedshay ka dhisidoona buuq igayla bogi i burburi baarisha inka weelana bartalanka seedow warshada bulkeetiga ee alnuur construction company agabshay kumbadow kabaytomu ku dhamana kulli adeega constructionka kaamilka ah alnuur construction company walaayay ha saara samayba ku mid ahaa interlock noocyaashay shishal duwan bulkeeta caadi tumi isiyeed iyoonay weliba labaatan i weliba bulkeetiga langorodaay dhogol
waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka kulanku warsan ayaa ku guda jirnaa weli baa wadasan kale hamiin faylan idaacadda warsaan oo dareta akheeraya hamiin faylan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan al kheyre ayaa weliba uusa maalmo ilaa dhaafiba kulamo shal duwansi kuwada deegaanada maamulka galmudug welibana usa dhawaansyaday dhuusmareeb usoona muddo meelisay bulshada ku nool magaalada dhuusmareeb usa kulunka la qaadday welibana usa shalay gelinka dambe usa deray magaalada cadaado meelisay oo ah kusiwiinkan ku dhawaaya madawynaha maamulka galmudug axmed ducaale geeli haf haddaba intaa ku dambeysay xiisadda inta badan andhexaysay dowladda federaalka soomaaliya iyo saasoo kale maamulka galmudug ra-iisul wasaare xasan ali kheyre iyo weliba uswaawaan iyo xaalbus kuwada deegaanadaasi maamulka galmudug haddaba marusa shacabka ku nool magaalada cadaado usa khudbada usan jeedi ee la dhugunsada ayeel iyo odayaasha dhaqanka iyo cid walbo halkan isugu timid ciidan iyo siyaasiyiin kulligiin reer cadaado haddaad tihiin iyadoo ay tahay maalintii lix iyo labaatanka juun aniga iyo wafdiga aan hogaaminayo waxaan idinkaga mahad celinaynaa soo dhowaynta diiran waxaa lay baray murti hadda ka hor tiri reer cadaado taariikh iyo tagta waxay u leeyihiin inay tala ku nool yihiin marka waxaan leeyahay reer tana ku noolow tub dheer waxaan u soo maray inaan tashano kow dhaha wada tashano laba dhaha isla talinno saddex dhaha tawfiiq gaarna afar dhaha isku tashano kaliyeen shan dhaha reertana ku noolow tub dheer waxaan u soo maray tala loo leeyahay iyo inaan taagno tiin adag turxaan bixinno tabashada galmudug taam aan dhisno uu taageero dhammaan shacabka reer galmudug intaas waa tixdii yareedda uu ra-iisul wasaaruhu idiin soo sameeyey markuu ka soo baxay godan laba ilaa halkan waa ku mahadsantihiin waxaan u sheegay madaxweyne xaaf markaan soo ka soo dhaqaadanay godin laba ilaa halkan dhulka siman doogga barwaaqada wuxuu iga sheekeeyey khayraadka ku hoos jira isaguna laakiin waxaan idhi dhulkaaba naga badan haddaan imaansanno ee dhammaan xubnaha dawladda oo madaxweynuhu ugu horeeyo inaan reer cadaado uga mahad celiyo kaalintii mugga lahayd ay ka qaateen in la udub dhigo dowlad goboleedka galmudug waxaan idinkaga mahad celinaynaa inaad soomaalidii oo dhan isugu keenteen cadaado laga dhisay dowlad goboleed marti soorteen soo dhawayseen dad badan oo anigu galabta aan ugu dambeeyo waxaan u nimid inaan sii xoojinno aasaaskii aad dhigteen sii horu marino sii anba qaadno sidaas daraaddeed ayaan idinkugu nimid inaan idinla tashanno si aan u heshiinno tallaabadan tallaabada ku xigta mawqifka dowladda federaalka ee ku aadan galmudug waxa uu yahay sida madaxweyne xaaf uu sheegay marar badan in la dhammaystiro dhammaan hay-adaha dawliga ah ee dowlad goboleedka galmudug in la dhammaystira galmudug reer galmudug oo dhan ay ka helaan adeegyaday u baahan yihiin laakiin si loo dhammaystiro ma ahan dowladda federaalka cidda dhammaystiraysa waa reer galmudug waa idinka annagu idinkaan idinla shaqaynaynaa ma aha inaad idinku annaga nala shaqaynaysaan sababtoo ah galmudug waa idinka ma ahan annaga sidaas daraaddeed waxaan leeyahay halkan waxaan u nimid sidii aan u tagnay dhuusamareeb oo kale inaan la fadhiisanno waxgaradka maamulka odayaasha iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sababtoo ah wax walba waan ku kala duwanaan karnaa waa la kala aragti duwanaan karaa laakiin kuma kala qaybsanaan karno rabitaanka iyo jacaylka aan kulligeen u qabno inaan dhidibada u taagno galmudug waarta dadka reer galmudugna u adeegto dulqaad dheer ayaad bixiseen dadaalna waad bixiseen haddii aad tihiin reer cadaado waad ku ammaanintihiin dulqaadkii iyo dadaalkii aad bixiseen waa inuu midho dhalaa maadaama khibraddii aad leedihiin waxaan idinkala shaqaynaynaa inaan idinkala midho dhalinno waa idinka og soomaalidu inay ku maamaado roob inta uu da'ayo ayaa la doogtaa dhammaan dadka reer galmudug waxay u soo diyaargaroobeen in haddii wax khilaafa uu ka dhex jiray galmudug la xalliyo la ysu keeno ummadda laga wada hadlo la sameeyo nidaam shaqaynaya oo ay reer galmudug u dhan yihiin cidina aanay cid tadbursi ku samaynin oo oo dadka reer galmudug iyagu ay go-aanka iska leeyihiin waxaan u mahad celinayaa madaxweyne xaaf oo ku bixiyey xoog iyo wakti iyo maskax oo bixiyey dulqaad dheer oo ka shaqeeyey inuu sii horumariyo galmudug oo ka shaqeeyey dib heshiisiin waxaan uga mahad celinayaa inuu ku baaqay in galmudug ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo dadka reer galmudug ay aryahooda uga tashanayaan dowladda federaalkuna waxay idinkala shaqaynaysaa intaas tallaabada mustaqbalka galmudug oo waad oogi doonta dhammaan shacabka reer galmudug waa mid ku imaanaysa talo iyo wada tashi waana kala shaqaynaynaa dhammaan madaxda reer galmudug waa ku mahadsantihiin martigelinta waa ku mahadsantihiin martigelinta waa ku mahadsantihiin xooggii aad soo geliseen laakiin kulligeen aan sii qaadno tallaabooyin kale oo taabogeliya geel mudug dhammaystiran loo wada leeyahay oo kulligeen aan ku kalsoonahay maalmaha soo socda oo aan idinla joogo waxaanu imid inaan idinka wax idinka barto si waxa aan idinka barto ay iga anfacaan si aan idinkala shaqeeyo hawsha aad haysaan oo ah kaabagelinta galmudugta mustaqbalka waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waayahay dhawinsiyaal la qeebo dambe ee barnaamijka kulanku warsanka ku guda jirnaa ciidamada camisom oo ka howlgalow magaalada muqdisho iyo waliba lama askar iyo hal qof oo shacab iyo dilana deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho haddaba sababtama ee tahay qaar ku mid a ehelada dadkaasi oo la hadalay warbaahinta geega iyo waliba iyo dal badan inay si degdeg ee amisom walankuqabad islamarkaasna ciidamadii ku dambeeyeen maxkamadda la hasaaray eelo dhugun sidaa qaar ku mid a oo arrintaasi ku hadalaayaan
hooyo abdishakuur bootaan hooyadiis wiilashii ciidanka dowladda ahaa oo saddexda ahaayoo soomaaliyiinta ahaa oo inta amisom dardartay ee cidlada uga tagtay oo ciidan dowladeed ahaa oo muwaadin ahaa oo dowladda u soo gurba oo weli bannaanka yaalla hay-ada xuquuqul insaanka mas-uuliyiinta soomaaliyeed iyo adduunka wixii xaquuqul insaanka yaqaana waxaan ka codsanaynaa annagoo soomaali ah oo muwaadiniin ah ilaa shala wiilkaygoo bannaanka yaallaan dul fadhiya hooyo soomaaliyeedaan ah bliis ambliis waxaan ka codsanaa mas-uuliyiinta soomaaliyeed iyo hay-adaha xuquuqul ihsaanka nimankaa gaaladu jidka inta ku disha uga tagtay cid alle ciddii ka mas-uula inay xaqayga iga soo qaado bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan ka cadanaynaa ciidamada amisom oo saddex wiil oo muwaadina ku dilay shalay ceelasha biyaha ayadoo arxamnimo loo sameeyey ee taangil la marsiiyey meydkoodiina bannaanka looga tegey waxaan codsanaynaa dowladda soomaaliyeed dadkaan ayay dowlad u tahay dadkaan ayay shacab u tahay dowladda soomaaliyeed uma soo gurma dadkaan shacabka ah ay matusho nin amisom oo ku yimiday maandaydka dowladda ay ku keento xamar inuu nin soomaaliya ceelasha biyaha ku dardaro oo ku dardaro dowladduna aysan u imaanin waxna aysan ka qabanin meydkoodii ilaa habeenkana ay yaalliin isbitaalka madiino qaboojiyana aysan haysanin dowladdiina aan lahaynin amisomna aan lahayn waxaan aad iyo aad uga xumayna madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ra-iisul baarlamaanka arrinkan inay wax ka qabtaan dadka soomaaliyeed waa la laayay meydkoodana ilaa wax u gargaara ma jiraan anugoo ee soomaali ah oo walaalaha soomaaliyeed gaala maanta shalay oo laamigu ka dhammaystay aan rabnaa gurmud nacahaasina oo shalay ilaa maanta aan soo taaganahay oo ilaa shalay ilaa maanta oo asigana oo meel aan ku sugnayn oo qabooji aan haysana shalay si duurkii loo diro oraxda oo ku dhammaystay oo hadda maanta dhagaxa kor saaran yihiin oo dowladda dowladda loo imaanin oo walaalaha soomaaliyeed oo dhulkan gaalada kuleysaya oo wax arkaad meel aan saarin aan leeyahay waxaan rabnaa inaanu degdeg aanu soo gaaro oo gaaladaanu naga qabtaan niman saddexa oo ciidan ah oo mooto wata ayaa ceelasha waa nooga jiiray niman amasom la yidhaahdo ayaa ku jiiray waa ka dhaqaaqeen ummaddii ku soo yacdeen waxbada indhaha uga baxseen tiradii meel la yidhaahdo calamada lagu joojiyey markii lagu joojiyey waa inkireen dibna waa u qirteen inay nimankaas laga dileen markay qirteen nimankaas waxaa la yidhi amar ka yimid booliska ayaa lagu sii daynayaa dhawaanka taliyaha booliska waxaan rabnaa marka dowladda dowladda dhexe soomaaliya xildhibaanada sinatirada wasiirada iyo intii maaragtay ay hoos tagaan amasom waxaan ka codsanaynaa oo weydiisanaynaa cabashadaas ay nacabteen oo dhibka loo geysteen oo ummaddanadii ay laamiga intay ku masaxeen oo uga tageen waxaan waxaan u sheegaynaa intaa ay quseeyaan oo amisab hoos tagto inay dhibkaas loo geysteen meydkana bannaanka yaallo alcaana aan la duugin wax magtiina aysan nagala hadlin oo noo imaan wax qaboojiyaan aan lahayn lahayn meel bannaanana meydka yaallo waxaan marka u sheegaynaa dowladda dhexe iyo wasiirada iyo sinatarada iyo xildhibaanada soomaaliya ummadii waa la laynayaa iyona soomaana laynama soomaana laynaysa jidadkay ku layhayaan taayaray ku dilayaan xabaday ku dilayaan wax laga qabanayo oo laga qabta hadda ka waran lama arko dad badan ba sidii ugu laaya meesha waa waaye waan codsanaynaa marka xaquuqdaas dadkaas la laayo laamiga lagu dilo lagu masaxay in lala siiyo oo nimankaas nagala xigsado oo nagala qabto annaga amazon uma imaan inay ummadda soomaaliyeed u gumaado uma looma keenin in maaragtay ay dadka masaakiinta iyo ciidamada iyo shacabka maalin kasta ay xabad iyo taayir ku dilaan waxaan rabnaa marka xuquuqdaas dadkaas ay leeyihiin sida ugu dhaqsiixa badan inaan helno maydkii shalay lagu xasuuqay ceelasha biyaha waa kuwaas waa kuwa halkaa yaalla oo muslimka ahayo soomaaliyeed oo ciidamada booliiska iyo ciidamada militariga ka tirsan iyo nin rayidka ka tirsan oo gaadiileeya waa kuwa halkaa yaalla ummadda soomaaliyeed iyo dowladda federaalka hay-adeeda kala duwan waxaan u sheegaynaa iyo hay-adaha xuquuqul insaanka in sida ugu dhaqsiyaha badan nimankaas gacan ku dhigliyaasha oo amisom oo dadka horena u laayay maantana meydka ay dileen ummadda soomaaliyeed ay u jeedo meeshuu yaallo in sida ugu dhaqsiyaha badan sharciga lagu horkeeno saasaan codsanaynaa annagu ehelkii meydkuna waa oolayaa inta nimankaas dadkaa dilay oo amisom oo la yaqaan oo soomaaliya fadhiyo xamar muqdishoha fadhiya oo dadkaas dhibaatada horena u geystay shalana meydka ay
dukaanka qalabka dhismaada guud new star
lankabaar mooge qarbad biyooshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waalinya may laka qiyaasay may laka qiyaasay xaajiyow adii bahato inti dabeel koraada ii dubaysa injeede danseeha ka gali imboqohooto dibadda hasku diiwaan geliyey boqorhooto dibadda inama hayska diiwaan gelinay alaab dhismo doonga ahaa dabaqay iskor saaro dig sii sido faday ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismada guud ee new star tuuba qashinaha handhoobtay qeybtiya koowadna xamara yeebaa qafofaasay safarqa harshay khatartis qatiyoodis qarash qiimih geli adoo qabo bunow macawiista qabto irubukiin qobana dukaanka qalabka dhismeeda ee guud new star tu ma seeto kan haqoboy kan haqoboy kaasa qoboy kan haqoboy ma taro jumlihii tafaariiqkii falaas ma qaadato walaalay gabadh
waayahay dhegeystayaal guud ahaan wali bantaa kaaf meere barnaamijka kulanku warsan oo una mudansiin kuwa idaacadda warsan ee magaalada Tanbaydhabo barnaamijka oo kule baasaare waan siin diray si ay akhiiraya anoo Cabdirashiid Ahmed Ibrahim Cabdirashiid Rashkaboy dhanka farsamada waliba imaam madaxay saaxiibkayga Maxmuud inta barnaamijku barnaamij lama dareedan kulmana waa Cabdirashiid Rashkaboy oo siin ku tabaa sidaas iyo amaana Allah assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh